wasaaradda waxbarashada dowladda koonfur galbeed ayaa degmada afgooye ka daafurtay ololaha horumarinta waxbarashada gabdhaha taasoo ay wasaaraddu uga gol leedahay in waxbarasho bilaasha la siiyo gabdhaha waxbarashada ka daahay ee ku nool degmada iyo deegaanada hoos yimaada ugu horeyn qaar ka mid ah gabdhaha ka faa'iidaystay ololahan waxbarashada ee laga daafuray degmada afgooye ayaa ka hadlay dareenkooda anigoo magacayga siyaam cali kaari kana socda iskuulka cambir milis dankar iskuul maanta halkan waxaa kusoo jeedinaynaa in iskoolkii kacaanka la furi rabo bisha sagaalaad lixdeeda halkan waxaa halkan waxaa ka sheegi doonaa in iskoolka waxa loogu baahan yahay buugaagta qalimada in kulligood la wada sii doono ardayda gabdhaha guryada ku jiraanna ha kasoo baxaan sababtoo ay waxbarashada wax fiican ayay leedahay iskoolka can dowladan waxaa dowladan oo ku mahadsan yihiin maadaamana siiyeen iskool fiican oo lacag la-aan ah gabdhaha waxbarashada ha lansoo diro gabdhaha waxay atleast gabarta markii wal barata waxay waxa ay taraase in mooshe iyo qooshe iyo familshe marka ololaha halka qayb qaadada dhammaan degmada afgooye waxbarashadii ee gabdhaha aad iyo aad id mahadsanta wasaaradda koonfur galbeed dhanka kale mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay madasha lagu daafurayay ololahan ayaa sharaxaad ka bixiyey siday muhiim u tahay in la taageero waxbarashada gabdhaha haweenka wax la baro maanashe maywaacda bulshada walbar maysalan gaarasiinka wade madaxweyne lafta gare madaxweyne koonfur galbeed usoo dhiirigeliyaa walbarashada yani geega intaan rooga intii mabaadiidii iyo iyo fikrad falsafadii ka shaqeeyay maamulka koonfur galbeed intii yani ka hadalo may ku guubaabiyey dadka reer afgooy khaasatan dadka deegaanka degan khaasatan dadka barakacayaasha in benshow walbaraan iskoolka koyan waa free waaye taas fursad ma in siyaasi ay shaqayntii helaan inay soo baxaan gabdhaha ku dhaqan deegaanada afgooye iyo degmadaba waxaan rajeynayaa insha allah sanadkii hore waxaa la arkay markii brograamka la dahfuray number badan oo soo baxay oo soo doontay waxbarashada iskuulaadka friga soo aaday annagana waxaan boorinaynaa oo wasaaradda waxbarashada brograamkan ee wado maamul ahaan waayo waa waa gabdhaha gabar wax barata waa bulsho wax baratay allah waxbarashada gabdhaha oo sanadkiisa labaad wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliisar dowladda koonfur galbeed ee qabanayso runtii ololaha waxbarashada aan ku dhigay sanadkan waxaa waaye gabar wax baratay waa mustaqbalka ummadda guud ahaan runtii aada ugu faraxsannahay inaan sanadkan meeshaan aan ka daafurayno iskuulka kacaan ololaha waxbarashada gabdhaha runtii sanadkan waxaan rajaynaynaa insha allah gabdhaha inaan waxbarashada number badan aan kusoo darno bulshada la hadli doonaa si gabdhaha waxbarashada loogu soo diro dhammaan gabdhahan anagana waxaan u diyaarinay kan wasaarad ahaan goobihii waxbarashada u diyaarinay agabkii waxbarlahan u diyaarinay macallimiintii tayadooda sare u qaaday